kalfadhiga machadka heritage ayaa socon doona saddex maalmood iyadoo qodobo fara badan laga doodi doono shirka waxaa ku kulmay siyaasiyiin aqoon-yahan iyo qeybo kala duwan oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed oo dhammaantood iskaga kala yimid geyga soomaalida degmadan geeska africa iyo daafaha dunida agaasimaha machadka aragti wadaagga ee heritage mursal sene ayaa marka hore sharxay siday hawshu u soconayso sanadkan
mudanayaal marweyn waxaan rabaa marka inaan dul istaago siday u soconayso hawsha sanadkan anuu ku dheeraanaynin maanta shirka wuxuu noogu furmi doonaa khudbadaha qaybta hore waxaa ku xigi doona marka banal weyn oo ka qaybgali doonaan mas-uuliyiinta nagala jooga shantii soomaali guud ahaan sawir ahaan gaar ahaanna khubaro ah oo khibrad u leh markii ay dhammaadaan kelimadaha furitaanka shirka oo uu dowladda soomaaliyana ku matalayo wasiir axmed macalin fiqi madaxweynaha aan martada u nahay iyo dowladda jabuutina ay noo soo direen wasiir muumin xasan barre oo ku hadli doono afka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti kadib kulankaas khudbadahaas waxaa ku xigi doona banalkaas oo looga hadli doono arrinta ugu muhiimsan oo ah madasha sanadkan meesha ay daaran tahay oo ah saa u jeedaan xoojinta xasiloonida gobolka xasilooni ayuu u baahan yahay gobolkan marka siduu xasilooni u helo muhiimadda ay u leedahay shuruucdii la dejistay gobol ha noqoto ama caalamka in lagu dhaqmo ayaa muhiima waxaan rabaa marka nin oday oo soomaali ahoo khabiirna ah ilaahayna ku marnaysta xikmad iyo caqli ayaan shalay u tagay marka wuxuu yidhi waxaan awadaan wax saxa maaha ka jooga shuruucda caalamka dadka suubsaday waa dadka khaza saas u galay waa dadka lubnaan saas u galay waa dadka isku xadgudbaaya waa dadka qaarkood waddamo baddoodii iyo dhulkooda inay qaataan rabaan sharci ma jiree dalkiina u diyaarsaday inuu isdifaaco annaga waxaan ku yidhi maya annaga sharciga annaga ku noqonayna kuwa suubi hadday ka soo tagaan annaga u dabamarayna caalamka sharcigaasa lagu dhaqi doona haddii ilaah yidhahdo wasiirka arrimaha dibadda iyo xidhiirhka caalamiga ee dowladda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa soo dhoweeyey kalfadhiga madasha aragti wadaagga ee heritage waxaan runtii soo dhoweynaynaa shirka heritage ee madashan aragti wadaag oo sanad walba sanadihii sideed ah oo lasoo dhaafay dhacaysay sanad walbana lagu soo bandhigayay mowduuc weyn oo mawaadiicda xasaasiga ah ee rijinka ama gobolka ka jira lagu soo bandhigayey oo lagu qaadaadhigayey oo aragti looga qaadanayay halkan waan u mahad celinaynaa runtii waxay mar walbaba ahaayeen iyaguna gogol kale oo maskaxda isku keento dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba waan ka mahad celinaynaa isku imaatinkiinaan dunida aan ku noolnahay runtii waa duni aan keli keli lagu noolaan karin oo waxyaalo dana badan oo isdhexgelaya ay jiraan isbeddel xoogganna dunidii haddeertaan uu ka socdo oo dowladihii waaweynaa ay isbeddelayaan isbeddelkaasna ay tahay in dadka geeska africa ku nool oo muhiimad gaar ah adduunka ugu fadhiya ama mowqica istraatiijiga oo ay ku yaallaan ha ahaato ama resourceka iyo mawaalidda ilaahay siiyey uu ku mudnaystay ha ahaatee damac badan uu ka soo geli karo isbedeladaas dunida ku jira ama mid dhaqaala ha ahaado ama mid istraatiijig oo mawaaqicda la kala xoogaya ha ahaatee ayaan ku noolnahay meeshaas ayaa ummadda ilaahayna dhigay mowduucan hadda xasiloonida geeska africa ka warramaya oo muhiimka ah sanadkii lasoo dhaafay sanado badan baan victim u ahayn gudaheenna waxyaale ka jira laakiin sanadka hadda lagu jiro waxaan runtii victim u ahayn arrimahaas hadda rule based cooperation-kaas ayaan runtii victim u ahayn iyo in shuruucdaas wax shuruuc ku iskaashi shuruuc ku salaysan in lagu wada dhaqmo soomaaliya marka waxay goobta ay ku taalla awgeed waxay u jeysatay waxay hamuun u qabtaa oo soo dhoweynaysaa in xasilooni gobolka aan ku noolnahay uu ka dhaco weyna ayidsan tahay weliba xasiloonidaasoo sharci ku salaysan xasiloonidaasoo shuruucda caalamka ilaalinaysa xasiloonidaasoo waa la ogyahay soomaaliya waxyaalihii ay sanawaadkii sideetamaadkii ama toddobaatanaadkii ama lixdankii yacni wax badan oo ka mid a waxyaalahay ku riyoonaysa in xoogaa dhinac la yska dhigay oo aan u jihaysanay inaan balinteenna yartaa aan xasilooni iyo wada noolaasho ku soo dabaalno marka waxaan soo dhoweyneynaa in rijinku si xasilooniya ku wada noolaado daris wanaag ku wada noolaado wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda jabuuti muumin xasan barre ayaa isla tilmaamay doorka muhiimkee maxadka heritage runaantii waxaan ku faraxsannahay heritage maanta shirkeeda inoo fadhinoo dad garanaya mandiqadda inay yihiin ahlu makata adraa bishacaabiha bala dhibaato kasta dadkooga dadkooga unba xal u heli kara leannu iyaga garanay marka waxaan u malanayaa haddaan wax yar anigu ku daro juqraafiyaad siyaasadeedka meeshan aan deganahay oo geeska horta waxaan u malanay inaan wada fahansannahay oo ka dhargsanahay juqraafiyaad siyaasadeedka marka la sheegaya ah calaaqadda ka dhaxaysa dhulka iyo qofka ku dhaqan iyo taariikhda sooyaalkii dadkaasi ay leeyihiin iyo habnoololeedka dhaqan dhaqaale haddaan idhaahdo dhulka lagu noolyaho juqraafiyadeed bad hadday noqoto alxamdu lilah waxaan haysanaa meel istaraatiijiyad aad iyo aad u wanaagsan leh oo baddaa casa oo baabilmandabna ay ugu horayso ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti